xuska munaasabadan lagu xuseeyey maalinka qaaxada waxaa kasoo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland agaasimaha wasaaradda xildhibaano qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda caafimaadka maamulka xarunta lagu daweeyey qaaxada ee magaalada kismaayo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada agaasimaha wasaaradda caafimaadka idiris xasan maxamed iyo xildhibaan cabdi shire maxamed oo ah gudoomiyaha arrimaha bulshada ee baarlamaanka jubbaland ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay cudurkan qaaxada afartanka sano u dambeysay ilaa iyo hadda wuxuu weli yahay cudurka ugu dhimashada badan ee cudurrada faafa ka mid ah adduunka oo dhan waa cudurka qaaxada ama cudurka t b da cudur si fudud ku faafa oo mataqaanaa adduunka oo dhan endemika ah meel kastoo adduun ka mid a la tago cudur laga helayo oo iskala nool bulshada buu noqday stigmadii buufiska laga qabi jiray runtii wax badan baa laga daawoobay sanadkan caqabada ugu waaweyn waxaa ka mid ah oo hortaagan in cudurka antibiotic lagu daaweyn jiray daawadiis daawada cudurka t b da antituberculosis drugski ay sanad walba sanadka ku xiga noqonayaan daawooyin aan waxtar ahayn cudurkan waxyaabaha inta badan ee sabab waxaan ognahay inay yihiin dadka saboolka ee waxba haysanin inuu ku badan yahay ama nafaqa darada ay hayso waxaa jirtay sanadkii laba kun toban iyo afartii ee cudurkan t b da soomaaliya o dhan waxaa laga helay wuxuu ahaa afar kun laba boqol iyo toddobaatan sanadkii laba kun toban iyo shantana wuxuu ahaa afar kun iyo shan boqol sanadkii laba kun toban iyo lix wuxuu ahaa afar kun lix boqol sideetan kows halkaa waxaa u dareemi kartaa saddexdaas sano sanadba sanad kasii dambeeyo waxaa jiray kor u kac baa jiro marka waxaad moodaa sanadba sanad kasii dambeeyo cudurkan wuu sii kordhaya halkay saddex san tootalka ay noqotay saddex iyo toban kun afar boqol konton iyo kow buka marka waad dareemaysaa sanadba sanad ka dambeeyo cudurkan inuu sii siyaadayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland doctor cali nuur axmed ayaa shaqaalaha wasaaradda iyo xirfadleyda kale munaasabadda kasoo qayb gashay kula dardaarmay in ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato wacyigelin guud oo la sameeyo cudurkaas waxba ma dooriyo hergab hergabka sida loo kala qaadaa isna loo kala qaadaa waa aerosol hawadaasuu ku jira hawadaasaa laga qaada gaajo keliya iyo nadaafad darro keliya ma keento dadkiina aan halka fadhiyo waa dadkii ka shaqaynayay caafimaadka idinkaa la idinka rabaa ummadiina inaa wacyigelisaan ma rabno in dadka cudurkan qabo la faquuqoo la yidhaahdo xeradaas ay leeyihiin ma rabno waxaan rabnaa inay mataqaanaa bukaan caadi loo arko oo isbitaalada iyo m c h yada caadiga inay yeelan karaan waax tuberculosis ah oo annaga ruuxeenna dadkii aan wacyigelino oo aan soo dhaweyno oo aan ka dagaalano laba arrin mid waxaa weeye qaadashada daawada oo naga gelayso businesska inaan ka dagaalano wacyigelino dadka ganacsiga caafimaadka haya sanooyin uu kacay waa jiraan asbaabaha annaga nagu kicinayana waxaa waaye liidashada aan liidano xagga dhaqaalaha xagga maxay ahayd bulshadii abaaraa dhacay dagaalaa dhacay yacni dadkii waa tabar yareeyeen marka ninkii tabar yareeyo waa u nugul yahay bahashaan waa inaan si wada jira uga howlgallaa sidaan ummaddeena u wacyigelin lahayn sanad waliba labaatan iyo afarta maarso waxaa guud ahaan dunida laga xusaa maalinka qaaxada adduunka waxaana magaalada kismaayo ay ka mid tahay meelaha maalinkaasi laga weyneeyo iyadoo laga sameeya xaafadaha kala duwan ee magaalada wacyigelin ku saabsan in aan la takoorin dadka qaba xanuunka qaaxada iyo in ay dadku qaataan dawooyinka loogu talagalay tiibeyda